ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedeysanayaasha kale ah eedeysanaha koowaad axmed maxamed daahir da-diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane axmed maxamed daahir wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanahay jawaasiista maraykanka shaqadan jaasuusnimo waxaa ii soo bandhigay nin saaxiibkayga ah lagu magacaabo saabir waana ka qaatay waxaana ka qayb galay mar kulan la isku baraayay jawaasiista shabakadeenna waxaana shaqaalaysiiyey laba qof oo aan saabir ku xiray waxaan qaadanayay bil walba lacag markii laga reebo afar bilood waxaana la i qabtay anigoo sugayo in shaqo la ii diro waxaana la shaqaynayay muddo saddex sano ah axmed abuukar siyaad da-diisuna tahay labaatan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed abuukar siyaad wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista riddada shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista murtadiinta waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray in aan macluumaad uga soo gudbiyo xaafadeenna haddii al-shabaab ay soo galaan laba mar ayay soo galeen waana u gudbiyey waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah waxaana ka qaadanayay lacag bil walba kadibna waxay igu qalqaaliyeen in aan ku biiro al-shabaab si aan dhexdooda ugu soo shaqeeyo weliba aan ku shaqayn doono shareexooyinka waana ka soo qaatay sidii ayaan ku soo aaday wilaayaadka aniga oo waxba qabanin ayaa la i fahmay sidaas ayaana la igu soo qabtay eedeysanaha saddexaad maxamed xasan cali oo loo yaqaano faanbadane da-diisuna tahay lixdan iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan ciidanka murtadiinta ee ku sugan muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane maxamed xasan cali wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waxaan ka mid ahay ciidanka riddada gaar ahaan guutada labaad qeybta labaatan iyo toddobaad waxaana la soo shaqeeyey shariif xasan sheekh iyo farmaajo intaba waxaa la i qabtay aniga oo ku sugan deegaanka ceelasha biyaha eedeysanaha afraad saalax sakorow xaaji xasan da-diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka qayb qaatay duqeyn ka dhacday jilib intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane saalax sakorow xaaji xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana ku heshiinay inaan usoo gudbiyo xogta mujaahidiinta wixii aan heli karo kadibna wuxuu ii geeyey doctor ayuub asagana isla shaqadan ayaan isla qaadanay laba shaqo ayaan la qabtay kow waxaan xog ka gudbiyey meel ay ragga xisbada ka deganaayeen kontaroolka jilib ee waddada xamar waxaana dhignay shariixo aniga iyo xudayfe kadibna waxaa la duqeeyey saq dhexe raggii oo ka maqan goobta labo waxaan tusay xudayfe guri ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta in la duqeeyey iyo in kale ma ogi shaqadaas waxaan ku qaatay lacag konton dollar ah kadibna waa la i qabtay muddada aan la shaqaynayay waa sagaal bilood eedeysanaha shanaad yuusuf cabdulaahi xaaji aadan oo loo yaqaano ciro da-diisuna tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeyn ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane yuusuf cabdulaahi xaaji aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay nin seedigay ah ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay wuxuuna ii diray xogta mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan inaan shareexo dhigo goobo ay deganaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow dhowr jeer ayaa waxaan u gudbiyey goobo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta labo waxaan shareexo dhigay laba goobood oo ay ka dhowaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta hal goob duqeyn ayaa ka dhacday midda kale iyadoo aan dhicin ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa shan bilood xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسنا ذي قرار وبالله توفيق حدنا وحنفلنا إنا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر